weliya daawud cabdi daawud oo hore loogu soo eedeeyey inuu aflagaadeeyey marwada madaxweynaha markii lagu dhawaaqay xukunka wariyihii iyo gabadhii loo xiray kiiska kufsiga ayaa idaacadda v o eda u sheegay in lagu wargeliyey in dacwad aan lagu soo oogi doonin kadib markii uu shalayto la kulmay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka xuseen barre aadan ayaa waxa uu kula xiriiray khadka telefoonka ee muqdisho waxaana ugu horreyn u weydiiyey inuu u faahfaahiya arrintaasi maalintii talaadada ahayd ayaan horta damiin urfooginta qaranka iyo maaragtay qaylo-la-aantii hay-adaha kadib aan ku soo baxay khamiisii ayay ahayd ballantu inaan dib u laabto o aan xeraaliyaha guud ee qaranka aan hor tago cabdulqaadir ibn maxamed muuse runaantii markaan shalay anigi iyo hogee guud ursafiirta qaranka aan u tagnay sheeko dheer kadib wuxuu amar ku bixiyey inaan fasax ahay oo maxay aheeto waxa uu la hadlay xaruntii c i d da oo u sheegay in alaabteeda la siiyo oo aan fasax ahay wax kaloo dheeriya oo maaragtay ay ii sheegeenna ma jiraan maxaad ka wada hadasheen marka waxaynu ka wada hadlaynay hadalkayga iyo maxay ahayd waryaha kale xiran arrintiisa adigoo arrimiska guud oo saasaan baar ka wada hadalnay kabacdina waxaan isla aragnay adugu in aniga la xiraaho maxay ahayd ay qalad ahayd ninkii isoo eedeeyey iyo raggii ciidamada ahay ee isqoray inay markhaati ku yihiin wixii aniga lagu eedeynayay intaba waxay sheegeen in waxa wax iska kaftama ay ahaayeen ninkaana mar hore in lasii daayay bay u haysteen oo xarigayguba u ahay wax iska kabis ku dhacay marka waxaan adigu aan aada uga codsanay inaanay mar dambe arrinta hor soo noqonin oo aan soofiinta iyadoon la hubsan waxa lagu xirayo waxay yihiinaan mar dambe nin soofiya aan deg deg loo xiray ma lagu macneeyey sababta muddada intaas leeg lagu hayay ee aada xabsiga ugu jirtay haba yaraatee wax hadda macno ah oo la ii macneeyey ama la ii sheegay in dadku wuxuu ahay ma jirto haseaatee waxaaba iska cadeedba shalay markii aan wada doodaynay oo aanu sheekaysanaynay in aanay caddayn sababta aan u xirnaa haddii aan xirnaayna haddii aad maxkamada tagana wax lagu hadla aysan jirin oo kiis la igu eedeeyo oo meesha uusan bacoolin oo markhaatiga loo hayo marka adigu wax uu nasiib daro isaga dhacay bay ahayd waa wax ay runaantii iska caddaha inay dawladdu ay iskaga qaldameen maratay ciidamada boliisku waana qaladaad runaantii wariyaasha kasiko aad aad dhigi karta hataa bulshada guuday isaga dhacaan marka waxaan dhihi lahayn ha la hubiyo cidda la xiraayo iyo sababta loo xiraayo wixii hadda ka dambeeya maxaa ku xusnaa warqadii lagu siiyey ee lagugu sii daayay inkastoo warqad ofishala oo maaragtay laigu sii daaya aan la isiin oo taleefon uu xeraaliyu amar ku bixiyey in alaabteeda la isiiyo maarata qolada c i d da markuu la hadlayo oo aan fasax ahay oo u sheegay wax maxay hadda yani kiiska dhanba wuxuu iska ahay kiis oo iska degdega oo aada moodidba in kadis uu ku dhacay haddana maaragtay in la iska dhameeyo ay iska go-aansadeen marka wax hadda warqada official waa lagu sii daaya layiri ma jirin laakiin sida muuqatay annagoo la joogna amar siiyey si ay dhiyiri ninka saxan yahay hala siiya alaabtiisa oona noo sheegay inaysan mar dambe dhici doonin arrintaas muddadii aad xabsiga ku sugnayd sidee lagula dhaqmay ilaahay mahadis waayo intii aan xabsiga ku sugnaa runaantii aad ba maaragtay xuquuqdeeda maarata loo ilaalinayey xorriyadeeda loo ilaalinayay waana u sheegayay in maaragtay in qofka shaqsiyadiisa lagu xadgudbo maarata maxbuuska ahaa ay aada khatarteed u leedahay oo maaragtay dhibaato kala tahay maanta wax hadda dhiba oo gaara oo intii xabsiyada aan ku sugnay oo la ii geystay aan hadda aan ka taban kara halkaan ma jiraan waaya sida nagu maqaalaha waxaa la sheegay inaad markii maxkamadda xukunka lagu dhawaaqay ee wariyaha kale la xidhayay aad maxkamadda ka dhex kacday oo aad ka hadashay marka arrintaas siday kula muuqataa miyayna khalad ahayn marka hore run ahaantii maxkamadda iridkeeda dambe oo banaanka ayuu ahay markii arrintaas aan ka hadlayay waana meel dhammaan wariyaashii iyo dadkii gudhoorjooga ee maxkamadda ay soo xoomeen oo idaacadaha la wada hadlayay markaas ay markaan hadlayay runantii marka aduu hadalkii aan iri oo ahay in weliba xaq u leeyahay inuu dadka wareysto maarata gabadha gurigeeda ugu tago oo wareysto xitaa hadday haweeney madaxweyne tahay runaantii ilaa haddaan ku taaganahay wariyaashu xaq bay uleeyihin inay dadka wareystaan ama gurigooda ha ugu tageen ama cod kale ha ugu tageen haddiiba dadku raali yihiin in cod laga qaado oo maarata bulshada loo gudbiyo mana aan wax dembiga qof wariyaa lagu qabsan kara maxaa qof u haysata kaasina wuxuu ahaa weriye daauud cabdi daa'uud oo isagoo muqdisho jooga u warramayey xuseen barre aadan